waa hagaag dhegeystayaal meel walbooda nagala socotaan iyo si walbaba maqalka warbaahinteeda kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad kadada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa isniin taariikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaan sida aan la wada socono ka soo gudubnay habeenno dhowr ah iyo sidoo kale wareegyo ay soo tartameen majmuucaadka kala duwan ee alif iyo ba caawase waa mid ka mid ah habeennada uu joogtada yahay loolanka tacliin isweydaarsiga aqoon isu gudbinta iyo ku tartamida khayrka iyo culumta sharciga waxaa sannadkan tartan aqooneedka andalus bishan ramadaan ka qaybgelaya koob iyo toban majmuuco oo ka kala socday wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayad islaamiga ah ee mudug mar kale waxaa caawa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka dalka iyo xarumaha idaacadda alfurqaan mar kale soo dhowaada dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن waa hagaag dhegaystayaal inta aanan gudagelin soo dhoweynta majmuucaadka caawa ka qaybgelaya barnaamijka wargelin yar oo ka horeysa aan soo dhoweeyo al-ustaad abu ibraahim bismi illahi raxmaan raxiim jasaaka allahu khayran bashiir inta aynaan gelin barnaamijkeenna sidii dhaqankeennu ahayd wixii wargelina waan ka horreysiin jirnay aad iyo aad marka waxaa jira majmuuco dalbatay in dib loogu fiiriyo su-aal Mhm.
laga qalday aad iyo aad marka waxaa la isweydiinaya majmuucadaasi waa tahay waa tee su-aashaasina waa su-aasha tay noqon doontaa Mhm.
majmuucadu waa isla majmuucadii hore shabeellada hoose aad iyo aad su-aashuna waa isla su-aashii hore Mhm.
Een, su-aashaas guddida hore uga jawaabeen Mhm.
waxay walaaluhu noo sheegeen amba majmuucadu ay sheegeen inay baxdi kala hayaan Mhm.
guddiduna waxay ka ogolaatay in baxdigooda mar labaad loo fiiriyo si fiican haddii markaa een, ay soo baxdo oo ay caddaato in ay masaladu ixtimaal leedahay amba khilaafi ay gaadho annaga nidaamkeennu wuxuu ahaa Mhm.
nidaamkeennu wuxuu ahaa masale khilaafi ah inaanaan dadka weydiinin Mhm.
haddii ay dhacdo oo la weydiiyo oo dhinac ka mida ay ku jawaabaan Mhm.
waan siin jirnay su-aashaas si fiican waxna kamaanaan jaran jirin Mhm.
Een, sidaa darteed baxdigooda labaad marka loo fiiriyo hadda ee laga ogolaaday bal mar labaad in loo fiiriyo Mhm.
haddii ay soo baxdo inay masaladu ixtimaal ay leedahay waan u celinaynaa anagoo xaqa ilaalinaynaa shabeellada hoose tobankii su-aasha aan kaga qaladnay iyo tobankii ganaxa labadaba si fiican marka in saas loo ogaado Ah, dadkan saasay ula socdaan saas ay la socdaan insha allah waan filayaa dhammaan tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in wargelintaas ay wada garteen insha allahu tacaala markan waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijkeenii caawa oo ay ku tartamayaan lixda majmuuco ee ku jira alif waxaan eegi doonaa warqadaha horteeda yaalla iyo qaabka ay majmuucaadka u kala hormari doonaan insha allahu tacaala warqadda ugu horreysa ee caawa gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug لننطلق
waa hagaag dhegeystayaal waxaan soo dhoweyneynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
alaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu
Eh, insha allahu tacaala iska fogeeya aaladda aad idaacadda ka dhegeysanaysaan halkan nagala socda insha allahu tacaala Eh, mudug nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allahu tacaala nambar saddex nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug iyo nambarka saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga mudug sideena maqashaan alaikum salaam si fiican haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay yuraddu jamiicu madhabi alimaami ashaafici ilaa khamsi qawaacida udkur halaathatan minhaa يرد جميع مذهب الإمام الشافعي إلى خمس قواعد أذكر ثلاثة منها وان فيليا مجموعة مدوك إناد قراتين واد كسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
jawaabta insha allah waxaa weeye almashaqatu sijnu taysiir midda labaadna waxaa weye alyaqiinu laa yazuulu bishaki midda kalena waxaa weeyaan addarar yuzaal
mar kale ku celiya
alyaqiinu laa yazuulu bishaki almashaqatu sijnu taysiir addarar yuzaal
haddaba su-aashii ugu horreysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa loo celiyaa madhabka imaamu shaafici dhammaantii shan qaacido markaa saddex ka mid ah ayaa la weydiiyey si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxay ku guuleysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxaan eegi doonaa warqadaha iyo majmuucada xigta ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka waxaana gacanteeda ku soo dhacday majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا
waa hagaag walaalaha majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir cilada xagga teleefonka ayaa haysto dib ayaan ugu laaban doonaa insha allahu tacaala markan waxaan eegi doonaa majmuucaadka kale ee caawa ka qaybgelaya barnaamijka majmuucada kale ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واندونا haye nambarada mid ka qabsada insha allah
waxaan qabsanayn hadduu ilaahay idmo lambarka sanaad oo barnaamij nambarka shanaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan majmuucada jubbada hoose haye mucad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada jubbada hoose sideena maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبعا
haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay mal farqu bayna alxukmi altakliifi waalxukmi alwadci mal farqu bayna alxukmi altakliifi waalxukmi alwadci waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha سؤالك جوابته أنا الحكم التكليفي يتكلف على طلب فعل من المكلف أو الكف عنه أو التقرير دون الكف أما الحكم الوضعي فليس فيه تكليف أو تقرير وإنما فيه ارتباط أمر آخر على وجه السببية أو الشرطية أو المعنوية وحتى لو فرق لبعض الجراء آخر أن الحكم التكليفي مقدور للمكلف وفيه استطاعته أما الحكم الوضعي فقد يكون مقدورا للمكلف مثل صيغ العقود التي هي سبب لصحتها آه،
markale haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey faraqa u dhexeeya alxukmu altakliifi iyo walxukmu alwadci jawaab dheer ayay bixiyeen oo sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaan eegi doonaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda kusoo dhacdana waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose أولى لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad dhegeysanaysaan markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودون عيد haya nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah نمبر الحد
nambarka saddexaad majmuucada mudug ayaa qabsatay mid kale nambarka lixaad miya نمبر نمبر كويت
nambarka koowaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusnay mucad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan iyo lambarka koowaad ee barnaamijka ayaad qabsateen waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa xukmu likhaari min alghaswi alkifaa'i wamaa aqala maa yujzi'u fi kulli sanatin maa xukmu likhaari min alghaswi alkifaa'iyi wamaa aqalu maa yujzi'u fi kulli sanatin waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
حكم كسوة مستحب وأقل ما يجزئ في كل سنة مرة
mar kale ku celiya
حكم كسوة مستحب وأقل ما يجزئ في كل سنة مرة
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahayd xukunka in la badsado khaswiga fardulkifaayiga ah iyo inta ugu yar ee kaa gudaysa halkii sano waa mustaxab bay yidhi ayay ku jawaabeen halkii sanana hal mar jawaab saxa weeye sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markana majmuucada banaadir ayaan toos soo gelin doonaa insha allah waa hagaag dhegeystayaal markana waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haye majmuucada tartamayaasha banaadir nambarada mid ka qabsada insha allah
صدح
saddex tartamayaasha mudug ayaa qabsaday mid kale qabsada
وصل أفر
nambarka afaraad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan haye macad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada banaadir sidee noo maqashaan سفيان سفيان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان waxaad qabsateen lambarka afraad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay idaa akhraja almurtadu azakaata fii xaali riddati fahal tasixu wa tujzi'uhu idaa akhraja almurtadu azakaata fii xaali riddati fahal tasixu wa tujzi'uhu waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
أخذ صحيح كمان أبو دميس السلام عليكم waxaaleekum salaam tala barakad ku celiya mar kale جواب جواب جواب شكرا كمان أخذ صحيح كمان أبو دميس
marka ugu dambeeya
آه حلو كمان أخذ صحيح كمان أبو دميس ولا
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir oo ahayd su-aashii- su-aashoodii koowaad mac- macnaheeguna uu ahaa murtadku haddii uu bixiyo sakada wakhtiga uu riddada ku jiro ma ka ansaxaysaa oo ma ka gudaysaa jawaabta ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn
sidaas daraaddeed waxaan u gudbaynaa majmuucada kale waxaan eegi doonaa majmuucada kale ee barnaamijka ka qaybgelaysay aan soo dhoweynayn waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيئا والمرء طول عمره مع شيئا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونا haye nambarada mid ka qabsada insha allah
عندك كلمات برنش nambarka labaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusanay macad
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان
haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay udkur halaathatan min ashajaaji fi ra'si fiiha xukuuma udkur halaathatan min ashajaaji fi ra'si fiiha xukuuma waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
حارثة سامية رابعة
mar kale ku celiya ح- حارثة
haye سامغة رابعة حارثة سامغة رابعة
marka ugu dambeeya ku celiya
صدح وصدح وحكلين حارثة سامغة رابعة
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهد دوما أولا
زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أن أقام
waxaa la og yahay waa sakada ruknigii saddexaad oo min arkaan islaamu midda kale sakadu waa qariinatu salaad fii mawaadica katiira inta badan sakada waxaa lala xidhiidhiyaa meelo badan oo kitaabka ilaahay salaaddaa lala xidhiidhiyaa maba kala haraam aayadda hadda aan ku furfurannay waa aqiimu salaata wa aatu zakaa intaasoo aydoo siddeetan iyo dhowr mawdac taqriiban ma yara qur-aanka ee la wada xidhiidhiyey midda kale sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayadana waxay siisay sakada cinaayo sakada sha'nigeeda siduu u weyey daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummadihii naga horreeyey sharaacidoodina ayagana waa lagu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuu ammaanay dadka sakada bixiya ee qaa'imiinta waa hagaag sheekh cabdiwaaxid ayuu ahaa oo sekada nagu baraarujinaya insha allahu tacaala markan qaybihii tartanka ayaan dib ugu laabanayna iyo su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan saddex ka mid ah dhaawacyada madaxa oo xukuuma ay ka dhalanayso walaalu waa soo dhoweeyeen laakiin kama jawaabin majmuucada lixaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha ee bokool ayaan soo dhaweynaynaa insha allah waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka ayaad degeysanaysaan tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo ay caawa tartamayaan lixda majmuuco ee ku jira alif markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعدونا majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah نمبركم قدام بيواشن أنا بلس haye macaad nambarka lixaad oo caawa ugu dambeeya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada bakool sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن iyo waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka ahna lambarka ugu dambeeya caawa waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay annaskhu jaa-isun caqlan wa waaqicun sharcan walaakin hunaaka maa yamtanicu naskhuhu udkur waaxidan minhaa annaskhu jaa-isun caqlan wawaaqicun sharcan walaakin hunaaka maa yamtanicu naskhuhu udkur waaxidan minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah ku celiya mar kale
العقيدة العقائد والأخبار
marka ugu dambeeya ku celiya
العقائد والأخبار
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool jawaabtay bixin guddigaan ku celina insha allahu tacala al-ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii koowaad naskhigu waa bannaan yahay caqli ahaan sharci ahaanna waa waaqic laakiin waxaa jira waxyaaba naskhigiisu uu mamnuuc yahay udkur waaxidan minha si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guuleysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool كون شاء الإله أن يكون معملا والأرض طول عمره مع سيحيا أملا والأرض طول عمره مع سيحيا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaan isla soo gaarna oo sanadkan ay ku tartamayaan koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka markan waxaan eegi doonaa kelimadii dhextaalka waxaan soo dhoweynayaa al-ustaad abu saciid azeylici بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كلمة نعا واحدة بسعتها كلمة حلي وأنا واحد ليني المسجد الأقصى فضائل المسجد الأقصى وحي روح عن تلمامينا المسجد الأقصى فضائل شو ليه للمسجد الأقصى وبيت المقدس فضائل جمة وبركات وفيره ذكرت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هدي إلى أفر عن كشيغنو كو فضيلة كواد وقبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى وقبلة المسلمين تكواد وحي أهيد إلى المسجد الأقصى مدة طبعا يتضبع بلاد أما طبعا إلح بلاد أي حلقة سلو تكانيي كدبنا وعلى النسخي وحلو سوريجيي كعبد حقيدا الإمام البخاري يا الإمام مسلم حيسو سارين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا إلى القبلة وعليها البراء رضي الله عنه نبي الله محمد anigoo la jirna ayaan tukanay baytulmaqdis jihadiisa lix toban bilood ama toddobiyo toban bilood kadibna qiblada ayaanu la soo wareejiyey fadiilada labaad waa thaani masjidin wudica fi lardi almasjidu alaqsa waa masaajidkii labaad oo ilaahay subxaanah watacaala dhulka uu dhigay abudar radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah ayu masjidin wudica fi lardi awala masaajidka ugu horeeyey oo dhulkan la dhigay qaala sala allahu caleyh wasalam almasjidu alxaraam waa kacbada qaala qultu huma ay masaajidka ku xiga qaala sala allahu caleyh wasalam almasjidu alaqsaa qultu kam kaana baynahuma almasjidu alxaraam iyo almasjidu alaqsaa imise u dhexaysay qaala sala allahu caleyhi wasalam arbacuuna sanatan afartan sano ayaa u dhexaysay huma aynamaa adrakatka asalaatu bacdu fasallihi faina alfadla fiihi rawaahu albukhaari labadaas masaajid fadiiladaas way leeyihiin masjid alxaraam iyo almasjid alaqsa afartan sano ay u dhexaysay kadibna salaada meel alal meeshay kugu qabato ku tuko fadiilada saddexaad waa mubaarakun fiihi wamaa xawla sida ilaahay qur-aankiisa ku sheegay subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah fadiilada afaraad waa masra annabiyi moxamed sala allahu caleyh wasalam waa nebigeena moxamed meeshii loo dheelmiyey israa wuxuu ahaa min awali masjid wudica fi lardi ilaa thaani masjidin wudica fiiha masaajidka koowaad oo almasjid alxaraam ayaa rasuulka laga dheelmiyey masaajidkaas labaadna rasuulka waa loo dheelmiyey markan wuxuu kulansaday labada beyt sharaftooda iyo fadligooda iyo labada qiblo fadligooda ayuu kulansaday fadiilada shanaad nebilaahi muuse calayhi salaam dacwadiisa nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ee aad ba u weyneyn jiray lil ardi almuqadasa iyo beytulmaqdis ilaahay subxaanahu watacaala ayuu weydiistay markuu dhimanaya nebi muuse ilaahay inuu u dhoweeyo oo masjidul aqsa inuu u dhoweeyo xadiid alimaamu albukhaari uu soo saaray fii saxiixi marfuucan nebi wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam فسأل موسى الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر نبي نبي موسى مركو دمانيي wuxuu ilaahay weydiistay ilaahay inuu u dhoweeyo alardu almuqadasa meel dhagaxtuur u jirto nebi hore calayhi salaatu wasalaam haddii meesha aan joogi lahaa waa idin tusi lahaa ee qabrigiis ayaa idin tusi lahaa alimaamu nawowi raxmatullahi caleyh ayaa wuxuu yidhi وأما سؤاله أي موسى عليه السلام الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها النبي موسى سؤاش إلهي ويديستي إنو أدويه المسجد الأقصى سببت إذا حاوية دولكاس شرفت إليهي إيو وفضيلة من فيها من المدفون من المدفونين من الأنبياء وغيرهم يدتك كؤاسا أنبياء غير كود فضيلة إليهن تن أغدن بيسان كو ختمينه المسجد الأقصى nebillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuu bishaareeyey wuu ku bishaareeyey in la furan doono intaan la furan iyo tan dambeetabuu rasuulka sal uu ku bishaareeyey nebi hore calayhi salaatu wasalaam waxaad tirisaa lix arrimood beyna yday saaca mowti huma fatxu beyti almaqdis geeradaydii iyo furashada muslimiinta ay furanayaan beytulmaqdis ay furanayaan waxaa kale ka mid ah fadiiladiisa ilayhi tushaddu rixaalu oo in muslimiinta ay u safraan oo halkaas ay u rixlaystaan si salaad ay u soo tukadaan ayaa la sunneeya diinteeda inay ka mid tahay nebigeena hore calayhi salaatu wasalaam laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajida oo looma rixlaysto ilaa saddex masjid mooye almasjid alxaraam waalmasjid alaqsa wa masjidi haada markaan taa waxay ku tuusinaysaa almasjid alaqsa diinteena islaamka ee aad bay ugu boorisay fadligu uu leeyahay dadka muslimiintana waa inay dareensanaadaan masaajidkaas waa masaajidkoodii mar kastana inay ku fikiraan cadowga maanta ku dheeldheelaya sidii loogu badbaadin lahaa oo mar kastana loogu ducayn lahaa dadka walaalaheena muslimiinta ah oo yahuuddu meeshaas ay ku gumaadaysa ilaahi subxaanahu watacaala ha xureeyo culeyskan ha ka qaado hada wabilahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين aamiin insha allah aad buu mahadsan yahay sheekh abu saciid azeelic ee kelmadii dhextaalka markan qeybaha kale ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan dib ugu laaban doonaa insha allahu tacaala waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa oo sanadkan ay ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka balse caawa ay miiskii mikrofoonka andalus ku tartamayaan lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan qeybaha kale iyo su-aalaha labaad ayaan gudagelaynaa markan insha allahu tacaala waxaana majmuucaadka u soo dhoweyn doonaa qaabka ay u kala horeeyeen ugu horreyn waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga mudug sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته lambarka saddexaad oo aad hore u qabsateen waxaa idinkaga harsanaa su-aasheenii labaad oo caawa ah midda idinkugu dambeysa sidaasi daraaddeed si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay maa nawcu lmajaazi fi haadihi al aaya wamaa calaaqatuhu wa aatu lyataama amwaalahum maa nawcu lmajaazi fi haadihi al aaya wamaa calaaqatuhu wa aatu lyataama amwaalahum waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
مجلسك waxaa loo yaqaanaa majaasku mursal aleeqadiisuna waa bictibaar makaana
mar kale ku celiya
majaasu mursal alaaqadana waa ictibaaru makaana
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala lusaad aw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey nooca majaaska ah iyo calaaqada ku jirta aayaddan wa aatul yataama amwaalahum si sax ah ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeedna majmuucada mudug waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markana majmuucada jubbada hoose ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن دولنا majmuucada tartamayaasha jubbada hoose su-aashiina labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيوعا haye waa lambarkiinii labaad ama su-aashii caawa idinkugu dambeysay si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay biayi cibaaratin ashaara bnu maalikin ilaa ana alidaafata allafdiya laa tufiidu takhsiisan walaa tacriifa biayi cibaaratin ashaara bnu maalikin ilaa ana alidaafata allafdiya laa tufiidu takhsiisan walaa tacriifa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
خلافة السود أنا وحاوى وغيري وذي تسمعها لفظية وتلك محبة ومعنوية
mar kale ku celiya
وذي الإضافة تسمعها لفظية وتلك آه، محبة ومعنوية
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabtay bixeen guddigan ku celina insha allah tacala ya ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hoose oo ahayd su-aashoodii labaad macno ahaanna ahayd cibaarada ibnu maalig uu ku ishaaray in idaafada lafdiga ah ayna faa'iideynin takhsiis iyo tacriif midna waxay ka bixiyeen jawaab aan sax ahayn markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada
وعليكم ay mucaad السلام ورحمة الله وبركاته majmuucada shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada shabeellaha hoose sideen u maqashaan إذن
haye lambarka labaad ama su-aashiina labaad aan idhaahdee oo ah su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay sida tan fii haadihi al aaya lownun mil- an- min alwaani albadiici famaa huwa nasu llaha fa ansaahum anfusahum fii haadihi al aaya lownun min alwaani albadiici famaa huwa nasu llaha fa ansaahum anfusahum waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته المشاكلة المشاكلة
mar kale ku celiya aye marka ugu dambeys ku celiya لون المشاكلة
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey aayaddan soo socota nasullaha fa ansaahum anfusahum waxaa ku jira lownun min alwaani albadiic nooc ka mid a noocyada badiica maxay tahay almushaakala jawaab saxa weeye sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markan majmuucada banaadir ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye mucaad majmuucada tartamayaasha banaadir iyo su-aashoodii labaad
wabarakaatuhu majmuucada banaadir sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay sida tan hunaaka qowlaani fii raafici lmudaarici lmujaradi min annaasibi waaljaazimi famaa huwa alraajixu cinda bni maalikin هناك قولان في رافع المضارع المجرد من الناصب والجازم فما هو الراجح عند ابن مالك وان فيلياه inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta بتجرده من الناصب والجازم
mar kale ku celiya عند المالك عند المالك راجع عند المالك
marka ugu dambeysa ku celiya waa hagaag qadka ayay ka baxeen maadaama jawaabta ay dhammaysteen haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabtay baxeen guddigan ku celinaa insha allah tacala yaalsaad aw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii ugu dambeysay waxaa la weydiiyey waxaa jira laba qowl oo raafic ilmudaaric mudaarica rafcintiisa weliba mudaarica mujaradka min annaasibi waljaasim sida raajixa ayaa la weydiiyey cinda ibni maalik atajarud waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir markan majmuucada hiiraan ayaan soo dhoweynaynaa insha allah waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولنا hay mucaad majmuucada tartamayaasha hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay idaa udliqa almajaazu fa ilaa ayi nawcin min anwaacihi yansarifu idaa udliqa almajaazu fa ilaa ayi nawcin min anwaacihi yansarifu waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
جواب ترجع اسكت هو المجاز اللغوي
mar kale ku celiya
المجاز اللغوي
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad macnaheeguna uu ahaa haddii la idlaaqo majaaska noocuu ku dhacayaa markaa noocyadiisa almajaaz alluqawi jawaab saxa weeye sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada lixaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakoor waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولا Majmuucad- majmuucada tartamayaasha bakool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga bakool sideenoo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي أنا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay maadaa yacni ibnu maalikin fii qowlihi fi lalfiya washada xadfu an wanasbun fii siwa maa mara faqbal minhu maa cadlun rawaa maadaa yacni ibnu maalikin fii qowlihi fi lalfiya washada xadfu an wanasbun fii siwa maa mara faqbal minhu maa cadlun rawaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha
أي شيء تفضل
jawaabta tartamayaasha أنا رفع
aye jawaabta bakool أنا jawaab هذا ساعة قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool guddigan ku celinaya insha allahu tacala al-ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool oo su-aashoodii ugu dambeysay ahayd markii su-aasha loo dhammaystiray wakhtiga ayaa ka dhacay waa hagaag dhegaystayaal gebagabadii barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay inta aanan barnaamijka soo gebagabeyn haddaba su-aalihii xagga tartamayaasha ka soo noqday ayaan u bayaanin doonaa insha allahu tacala markan waxaan soo dhoweynayaa al-ustaad abu ibraahim jasaaka allahu khayran een bashiirow caawa waxaa nagu soo laabtay ilaa iyo afar su-aalood marka insha allahu tacaala bal su-aasha koowaad hadda waxaa ii dhow abu maxamed su-aashii ugu dambeysay ee bakool ee ka iibinaysay dhanka alluqa alcarabiya gaar ahaan alfiyada maadaa yacni ibnu maalik fii qowlihi fi lalfiyati Een, bal insha allahu tacaala walaalaha waqtigaa ka dhacay jawaabtii bisan insha allahu tacaala laga raba jawaabtu waxay noqonaysaa waxaa la yaqaanaa an ficilka mudaarica ah way nasbisaa binafsihaa marna iyadoo qadaran jawaasan wujuuban ayay nasbisaa wuxuu ku leeyahay ibnu maalik waxaa jira mar in la soo guuriyey meelahaas meel aan ahayn in wax nasbiso antu antii oo intii aan ahayn lasoo sheegay jawaasanna uma qadarna wujuubanna uma qadarna een, ficilkiina waa la nasbinayaa marka sidaas waxa weeye nuxurkeedu intaas weeyaan macnaha wuxuu ishaarayaa xaalaadkii la aqoon jiray oo jawaaskii wujuubka wixii ka soo haray sax haddii cadli soo raro Mm, waa la aqbalayaa sax intaasi jawaabta ku in raba anan la xadfo ficilkii la nasbiyo sha- meelihii la aqoon jirin maahan waa sax buu ku leeyahay haddii lasoo guuriyo intaasaa laga fahmaya markaa gabay jazaaka allahu khayran لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبتدئ من أول ومن أول لننطلق لننطلق
Eh, bismillahi raxmaan raxiim waan sii wadanaynaa su-aasha labaad ee isla abu maxamed waxaa iyadana jirta su-aal kasoo laabatay iyadana su-aashii labaad ahayd jumbada hoose biayi cibaaratin ashaara ibnu maalik ilaa ana alidaafata allafdiya laa tufiidu takhsiisan walaa tacriifan walaalu waxbay ku jawaabeen waanan ka qaladnay maxaa saxa waxaa su-aal kale iyana oo naxwaha ka imaanaysay waxaa la weydiiyey eh, walaalaha idaafada lafdiga la yidhaahdo lafdiga annagaaba sheegnay soomaa Sax.
idaafada lafdiga ah eh, ibnu maalik muxuu ku ishaaray inaysan macrifona keenin takhsiisna keeninin marka beyd bay ku jawaabeen macnaha waxay ka boodeen beedadkii xogtan ka hadlayay sax dib ayay aadeen Eh, waxaa jawaabta saxda ah wain yushaabihi almudaafu yafcalu wasfan facan tankiirihi laa yuczalu cibaaradaas baa faa'iideynaysa Facan tankiirihi facan tankiirihi tankiirihi laa yuczalu laa yuczalu kan kasii dambeeya Ay ay qaateen.
akhriyeenna waa xilli soo faa'iiday inuu macrifo uusan faa'iideynin kadib Aye.
ayay xog dambe imaan doontaa Marka- ayada naxnu asharna lafdii waa la weydiiyey mogta way soo dhaweeyeen marka aad bay u soo dhaweeyey macnaha waxay dib bay u sikadeen dib bay wersikadeen jazaaka allahu khayran
فالكون شاء الإله أن يكون haye waa yahay waxay noo dhimin laba su-aalood Een, mid su-aasha kooda waxaa kasoo laabatay banaadir tan kalena waxay ahayd hiiraan haddii aan ku horeyno su-aashii ugu horreysay ee banaadir la weydiiyey idaa akhraja almurtadu azakaata fi xaali ridda hal tasix wa tujzi'u marka walaal waxay ku jawaabeen ma ansaxayso waanan ka qaladnay bal aan- waxaan kusoo dhaweynayaa markaa sheekh zaylici tafadal sheekhan Een, bismillah walaalaha su-aashaas la weydiiyey murtadka hadduu bixiyo zakada isagoo murtad ama ka ansaxaysa sida saxda waa inay ka ansaxayso waaye alimaamu asuyuudi kitaabkiisa alashbaab wanadaa'ir shuruud duniya markii kasoo hadlay waxyaabaha kasoo baxay masaa-isha ayuu ku daray Ee, iyadoo sidaas xuruuftaas ay u qoran tahay alfiqhu alislaami iyo adilatu zucayla laftiisaas uu sheegay kutubta fiqiga saasay tilmaamayaan markan way ka ansaxaysaa taas waa sidaas waayahay su-aasha labaad haddii aan u gudubno hiiraan waxaan weydiinay iyagana waxaad sheegtaan saddex ka mid a dhaawacyada madaxa soo gaadha oo xukuuma ay ka imanayso marka saddex bay ku jawaabeen waana ka qaladnay maxaa sax noqonaya Een, walaalahaas su-aashaas la weydiiyey daqarada oo madax ku dhacaya oo xukuumada saddex ka sheeg waxay sheegeen ee, xaarisada way sheegeen baadicada way sheegeen laakiin midii saddexaad waxay dhaheen addaamiqa sawaabtu waxay ahayd addaamiya inay dhahaan qayn bay Marka waxay- akhriyeen ay marka.
qayn akhriya markan daamiqada waxaa weeye thuluthu diya ayaa ku waajibaysa ee daamiyada ayaa ah midda xukuumada ku sugan isku midba ma ahan daamiyada waxaa la yidhaahdaa maqaarka wixii jeexay laakiin daamiqada waa maa wasalat ila dimaaqi maskaxda ay gaartay marka taas thuluthu diya ay ku waajibaysa marka waa addaamiya weyaan addaamiya sawaabka ah jazaaka allahu khayran insha allahu tacala caawintaasi noogu dhan tahay su-aalii soo laabta waxaan filayaa in ay wada garteen tartamayaasha iyo dhegeystayaasha su-aalihii caawa ka soo noqday xagga tartamayaasha markan waxaan soo dhoweynaya walaalka mucaad iyo darajooyinka ay caawa keensadeen lixda majmuuco ee alif ku wada jira caawana ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha ramadaan habeenkiisii tobanaad haye mucaad aad iyaad umahadsan tahay walaalka majmuucada mudug ayaa caawa barnaamijka inoo daahfurtay waxaana la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad majmuucada labaad waa majmuucada jubbada hoose waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay waxayna ku heleen toban darajo majmuucada saddexaad majmuucada saddexaad waa majmuucada shabeellaha hoose waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada afraad majmuucada afaraad waa majmuucada banaadir waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii ugu dambeysay su-aashoodii koowaadna waa ay soo hareer martay waxayna ku heleen toban darajo majmuucada shanaad majmuucada shanaad waa majmuucada hiiraan waxaa la weydiiyey ilaayo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayaa soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada lixaad ee ugu dambaysa majmuucada ugu dambaysa waa majmuucada bakool waxaa la weydiiyey ilaayo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay waxayna ku heleen toban darajo si guud markaan eegno si guud markaan eegno majmuucada mudug iyo majmuucada shabeellaha hoose caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucaadka jubbada hoose banaadir hiiraan bakool ay dhammaan la wada yimaadeen min toban darajo waxaan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay wada garteen darajooyinka ay caawa keensadeen majmuucaadka lixda ahaa ee caawa ka qaybgelaya barnaamijka habeen dambe insha allahu tacaala ayaa inoo balan ah iyo majmuucada ba shanta majmuuca ee ku jirtay allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaya noo suurtageliya diyaarinta iyo tebinta barnaamijkan waxaan sidoo kale u mahad celinaya dhammaan tartamayaasha iyo dhegaystayaasha meel kasta ay joogaan guud ahaanna barnaamijkii caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu